wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali oo uu helinayay agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa xarunta wasaaradda ka dahafuray kulan lagu dardargelinayo howlaha shaqe ee wasaaradda kaasi oo bishii mar ay iskugu yimaadaan shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiintooda kulankan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi faarax cali isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka
maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shirki bilaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa shirkaas oo la qaban doono bil kasta mar waxaana looga hadlay qodobo muhiim u ah hortebinta shaqada wasaaradda waxaana kow ka ah oo warbixin laga dhegaystay shaqaalaha wasaaradda khaasatan agaasin waaxeedyada waxaa kaloo oo la soo jeediyey in dib eegis lagu sameeyo waaxyaha wasaaradda iyo iyo ofisyada ka hooseeya waaxyada waxaa kaloo la soo jeediyey in dib eegis lagu sameeyo oo xog ururin laga sameeyo shaqaalaha ee wasaaradda si loo ogaado qof kasta meeshuu ku qoran yahay iyo waxqabadkiisa waxaa kaloo la soo jeediyey oo shirka looga hadlay in la hormariyo shuruucda wasaaradda wasaaradda waxay u baahan tahay shuruuc fara badan taasna waa waa la hirgelin doonaa insha allah waa la bilaabi doonaa qaabkii in la sameeyo shuruucda kala gedisan ee wasaaradda waxaa kaloo laga hadlay maamulka iyo maaraynta ee wasaaradda oo muhiim bay noo tahay xagga managementka waaxad u qaabilsanna inay shaqada qabsato waxaa kamid ah attendance-ka kamid ah waxaa kamid ah ma garanaysaay qof shaqaalaho la siin doono shaqadooda la siin doono iyadoo qoralah oo t r kooda la siin doona kamid ah waxaa kamid ah shaqaalaha oo lala xisaabtami doono qodobahan ka hadalna waxaa kamid ah in laga rabo agaasin waaxidyada iyo dadka mashaariicda ka ahaa focal pointyada in inay soo gudbiyaan report oo bilo ah yaa looga baahan yahay qodobahaasa ugu muhiimsanaa kulankan oo bishiiba mar la qabto ayaa looga hadlayay waxyaabihii u qabsamay wasaaradda iyo sidoo kale qorshayaasha wasaaradda ee bilahaas u aadan